Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xariga ka jira dhismaha wadada laamiga ah ee isku xirta Xoosh ilaa iyo X Control Afgooye taas oo sii marta saddex degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay horumarka ay ku tillaabsatay caasimadda in aan la xaqiijin haddii aan amniga wax laga qaban isaga oo xusay in horumarka iyo amnigu ay yihiin laba isku xiran haddii mid la waayana kan kale uu meesha ka baxayo. Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa uga mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga sida ay uga go'an tahay nadiifinta magaalada si dib loogu soo celiyo bilicdii iyo amnigii ay ku suntaneed caasimaddu.
jidka la dhisay marka macnihiisu waxaa waaye waa horumar dhaqaale horumar amni iyo horumarkii bilicda caasimadda oo aynu u baahannahay inaan caasimaddeenna qurxinno marka gudoomiyaha waan u mahadcelinayaa runtii iyo tiimkiisaba eh, jidkan keliya ma aha laamiyo badan hadda ka horna kuwaan furnay madaxweynaha kuwa furay kuwo badan asaga gudoomiyaha furay iyo wasiirro la socdo iyo dowladda mas-uuliyiin kale iyo gobolka jidad badan baa la dhisayaa dhismaa socda qurxin baa socota waxaan mar walba u soo jeedinayaa dadka soomaaliyeed ee sharafta leh ee caasimadda deggan meelaha aad deggan tihiin ee xarumaha ay adeega guud iska leeyahay ee dadku isku wada leeyihiin laakiin la yidhahda xarimaha dowladda xarumaha dowladda marka la leeyahay macnaheedu waxaa waaye waa waxa la isku wada leeyahay
Wadadan ayaa muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha waxaana kaalin ka qaadan doontaa horumarka magaalada Muqdisho.